ujeedada waxay dee inaan u qoor bixiyo madaxweynaha jabuuti oo hadda walaalkana ah dadkii runtii aasaaskii dowladnimada haddaan haysano carta lagu soo aasaasay tan hadda waan taaganah inaan u warbixiyo xaaladda soomaaliyeed meeshay taagan tahay doorashooyinka hadda soconaya xaaladooda say ku sugan tahay inaan uga mahad celiyo runtii ciidamada jabuuti ee hadda jooga dalka waxaan kaloo uga tacsiinayay ciidamadii dhowaan ku geeriyooday dalka gobol beledweyne marka allah naxariisto runtii waa uga mahad celinaya dowlad jabuuti yani sida kartida leh walaaltinimada leh eelnimada leh ee runtii u dadkaas uga warhayaan iyo xaaladda amniga ay gacan ka siinayaan dowladda soomaaliyeed waxaan ka wada hadlan runtii dee markasta gacan iyo garab in dowladda jabuuti uga baahantahay dowladda soomaaliyeed ee doorashooyinka hadda ay dheex rabaan loo baahan yahay runtii inay ka noqdaan garwadeen markhaati sida wax u dhacayaan waxaa ka soo baxana ay noqdaan dadkii ugu horeeyay ee maaragtay arrintaas siiya sharciyadda iyo legitimaciga ay u baahan yihiin oo ku rajaweynaa runtii inay sida u dhacdo baarlamaanka doorashooyinkoodii waxay bilaabanayaan isbuucan hadda soo socda haddii la yidhaahdo waxaan rajeynaynaa xildhibaanadii ugu horeeyey ee barnaamijada in la doorto maalmaha fooda nagu soo leh insha allah idn taala waxaan rajeynayna waqtiga hadda loogu talagalay inay ku dhacaan doorashooyinka hore